maalintii shalay maleeshiyaad hubaysan ayaa waxay la wareegeen dhul ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho halkaas oo ay dhowaan burburin ka geystay dowladda federaalka dadkan oo ku dhaqan ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxay isugu soo baxeen halka ay dowladda federaalka burburinta ka geysatay maleeshiyaadkan oo wata hubkooda ayaa isku gadaamay dhulka la burburiyey waxa ayna sheegeen inay ka difaaci doonaan dowladda federaalka oo ay la dagaalami doonaan qaar ka mid ah milkiilayaasha guryaha la burburiyey oo la safan kooxahan hubka wata ayaa waxay sheegeen inay geeri ka xigaan dhulkooda oo la boobo ayna dagaal kala hortegayaan ciddii ku soo duusha waa kuwan iyagoo ka warramaya arrimahaas annagu dad guuraya iyo dad calacalaya iyo dad meel u socda midna maahin meeshii aan taagannaha bartankeedaan kala hadlaynaa dad carcararaya maahin dad hoteellada galaa maahin waxaan meelaha ka maqlaynaa in maaragta qolol leedahay waxa weeye warqadaan hayaahe lacag ha la ii keeno waxaasu wax shaqaynaya maaha ma shaqaynayaan mana shaqay doonaan haddeerna shaqay maayaan horena uma shaqayn annaguna maskiin bila'aadan ma ihina maskiin ilaahay baana cid aan baryayn iyo cid aan colacalayn iyo cid aan tuugayna midna lama arko waxaan leenahay annugu barya in ma ihin nin walbaana meeluu ka soo kacay wax aan barya u nahay lama arko dhulkaan mar damba haddii laydinku arko wixii aan ka wada hadlaan leedihin ma soo mari kartaan ma imaan kartaan waxbaa naga dumideen dadka dadka noo soo raacaa tihiin ma ina baryayno mana ina tuugayno tuugsin warkanna uu kuma jiro cid aan baryaynana lama arko cid aan hub haysan lama arko cid aan xoog lahayn lama arko war guryahan horteeda ka muuqda fiiri oo ku dhisan boqol kun oo doolar intaas hal nin oo noo yimid oo yidhi war waxaan maxaa inku dhacay lama arko waxaan rabnaa oon codsanaynaa annagu meesha aan joogno waxa naga qaadaa waa malaka mawd beenbeentaasu annaga agtayna ma ka soconayso ma rabno in haddii allaku naloo cagajugleeya ma rabno ma lama ma rabno in naloo biliis biliis nalooga naqdo ee dadka laqaqabtee la xirxiro ma waadna dhibe muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa caasimada iyo duleedkale ku sii xoogaysanayey dulboobka ay geysanayaan madaxda iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo xilliyada qaar dhibaatooyin kula kaca dadka ay dhulboobka ku hayaan